bismillahi raxmaan raxiim walaal waa mahadsan tahay kolley nin walba waa ininkana waa ka wareysaan gaaris maanta arrin qiso aad u qayb daran baa ka dhacday oo maaragtay dad maaragtay u socday magaalo la dhaho luq oo hadda gaaris ka baxeen salaadii hore ka baxeen magaalada meesha gaargaarkeeda in lix qof intii gaari laga soo dejistay oo maaragtay la toogtay oo la dilay dhibkaas oo dhawaanahana uu socday oo magaalada ka socday yaa maanta haddana maarata arrintaas qisadaa ka dhacda oo aad u foolxun ilmo yaryarna ku jireen maarata ali sida lii sheegay oo maarata iskuol ka iskuullaha xireen oo u socdeen hluuq oo u socdeen marka arrintaasaa maanta gaaris ka dhacda oo aad u qaabdaran aan aadna oga xun marka ma lagu xaqiijiyey laamaha ammaanka ma la hadashay tirada dadka la xaqiijiyey ee geeriyooday waa misa sababta lasoo loo dilayse maxay tahay runtii waan la hadlay madaxda amniga oo magaalada gaaris iyo maarata dadkii oo reer gaaris oo meesha tegeen dadka la xaqiijiyey waa lix qof oo rag ah oo gaariyaal ku kala jireen oo u socdeen magaalo la dhaho luuqa oo gaaris ka baxeen agagaarka gaarisna lagu dilay meel meel sida lii sheegay inta u dhexayso shan ilaa toban kilomitr in u dhexayso gaaris agagaarkeeda lagu dilay wax hadda xaqiijin oo hayno wixii sababa lagu dilana ma jiro kolley dadkii dilana dee baa uun garanayn waxay u dileen oo ka rabeen dadkaasiyto masaakiinta ah oo danahooda maarata daily activitikooda iska watay oo ruux kalena aan dulmin dadna aan dhibaato u geysanin inta ka hore sidaan aaminsanahay oo barkoodna dhalinyaro maarata iskuul soo xireen oo iska galbanayna ahaayeen marka runtii kuuma sheegi karay wixii sababa loo dilay laakiin arrintaasaa ka dhacda maanta magaalada
waa tahay xildhibaan xildhibaankii magaalada ayaa tahay dhacdadan ma aha markii ugu horreyse adiga naftaada waad ka dhawaajisay haatan way soo noqnoqotay marka haddii aad tihiin adiga iyo sidoo kale madaxda ismaamulka maxay tahay qorshihiina ku aadan in tani aysan mar dambe dib usoo noqon waa run sidaa sheegayso aana kuu sheegay arrintan maanta uma horreyso bil dhexdeeda hadda maxaan u malayn qariibu haddii maanta intan lagu daro sagaal qofaa ku dhimatay gaaris dhexdeeda meesha hadda nimankan lagu dilay waa meel aani maarata aan ka yahay madax oo gaaris agagaarkeeda waana nasiib daro inta ka horena waan hadalay waan fadhiisanay haddaan madax nahay nimanka amnigan arrintan aad u xoog u saarnay inay maarata arrinkan soo afjaraan laakiin haddana maanta dad nabaddiid baa iska jira dad mooriyaana iska jira dad aan maarata dadka ka tirsaneen oo maarata inay nabadgelyadeena ay wax u dhimaan oo maarata nabadgelyada aan maanta ku noolnahay reer gaaris haddaana aana ku faraxsaneenaa jira markaas annaga haddaanahay madaxda waddanka mise gobolka mise magaalada gaaris township arrintan aad baan oga xumaanay hadda maanta waan soo baxay gaaris waan ka soo baxay annagoo odil baana soo baxnay madaxdii reer gaaris gaaris baan maanta joognaa caawa gaarisaan ku sugannahay arrin aad maarata aan oga naxno waaye qaabka dadka loo dilay sidaba aan maarata hadda aan la garanaynin loo dilana aan gargagaana garanaynin marka waa kolley waa un fadhiisanayna haddana fadhiyaal badan baan samaynaynaa ummaddana waan la hadlaynaa sida afarta arrintanito aan kusoo afjarno insha allah dambe gaaris waxaan oo kale gaaris ka dhicin waatay muddane waad mahadsan tahay shacabka magaalada gaar ahaan weliba deegaankan haatan adiga aad hogaaminayso ad xildhibaanka ka tahay dadku cabsi ayay ku sugan yihiin wararka aan helayno dadka magaalada aad ay u cabsanayaan oo wararka waxay sheegayaan qaar inay deegaanadii ay kasoo tegeen oo xaafado kore ay soo aadeen marka maxaad u xaqiijinaysaa shacabka magaalada gaarisa adigoo ah xildhibaankii
waa antaa waan maqlay oo maarata inay cabsidaa jirto magaalada kolley weynasajiri waa waxaa maarata filayno nimanka amnigana waan la hadalay maarata inay ciidan fara badan meesha ay geeyaan sifa maaragtay arrintan oo kale dhibaatada gaars maarata arrintaasito sababta arrinta ay saama ay sababaysanin oo maarata ummadda kale masaakiinta meelaha agagaarka degan in ayagana la dulmin marka taa waan maqlay madaxdaas nabadgelyadana waan kala hadalnay waxaana filayna insha allahu inay cabsidaas maarata dowladda ay gacanta ku dhigi doonto oo maarata ay nabadgelyo ay sugi doonto insha allah waa tahay mudane maxay tahay fariintaada aad shacabka magaalada gaarisa ama gaarisa township aada u dirayso caawa runtii waa aad baan oga xumaanay arrintan maanta gaaris ka jirto gaaris sidaa og tahay waa magaalada maarata soomaaliya odol adduun weynaha meelay joogto ay tirsanayso maarata dadkii hata dibadda aada kusoo noqonayin oo guryo ka dhisanayin oo soo degaayiin sababta ay tahana maarata nabadgelyada sayto ay filaayeen diinta beesha ka socota ilmaha ummadda lagu baraayo waxyaala fara badan oo advantage fara badan oo ay ku haysa soomaalida adduunweynaha degan ay gaaris ku haysataas ayaa jira waa magaalada keli oo maaragtay qabiil kasta oo soomaali uu degan yahay maanta marka waxaan u baaqayaa reer gaaris waxaana soo dhexgaleen maaragtay dad aan nabaddiid ah oo nabadeenna ka xumaaday iyo degaankeena ka xumaaday inay nabad ku noolaado waxaana ka codsanayaa reer gaaris inay amniga sugaan nin nin dilay naga mid ma aha nin oo qabiil noo nooma sheeganayo isku diin ma nihiin isku jinsi ma nihiin nin muslim dhiiggiisa daadiya annaga waxaan leenahay annaga naga mid maaha waa nin nin ummadda gaaris u joodo inay nabad ku noolaanin walaalnimo ku noolaanin maarata danahooda ay ka qabsanin marka waxaan ka codsanaya reer gaaris inay amnaanka sugaan ay isku samraan dowladdana ay annagana waxaan u baaqaynaa dowladdana inay maaragtay arrintaas sayto ay soo afjarto hadda sida lii sheegay nimankii madaxda dowladda ee nabadgelyada waa la hadalay laba nin oo ay tuunsan yihiin bay soo qabteen oo hadda maanta xabsiga galabta xabsiga la keenay waxayna naga ballan qaadeen inay maarata dad badanna ay daba socdaan raadkooda ay hayaan annagana waxaan siinay amri nin alla ninkii tuhun galo oo maarata arrinkan lagu tuhumo tan keli ma ahee ilaa bishan aan soo dhaafnay inta dada meeshan lagu dilay hadday ay tuhun ninkay tuhumaan inay soo qabtaan sharcigana la mariyo insha allah midda kale waxaan rabaa inaan u tacsiyeeyo runtii maanta ruuxa un tacsiyeeni maba garanayo anagoo odil baa maaragtay aada u murugaysan dadkan la dilo waa dad nala dhashay dad walaal waaye dad masaakiin waaye dad maaragtay dad kale aan dulmin oo maaragtay ayaga un la dulmay dadkii ehelka la dhashay ayaan u ayaan u tacsiyeynaya insha allah ilaahay ayagona samar iyo iimaan inuu ka siiyo annagoo idilna naga siiyo haddaanahay reer gaaris waa arrin maanta gaaris oo odol meelay joogaanba dadkii dibadda jooga ee gaaris xisaabsanayay oo kulli ila soo hadlaayeen maarata tacsiyada noo soo diraayin oo maarata ka xun arrinta maanta gaaris ka dhacday waa arrin weligeen ay nagu dhicin dad gaari intii lagala soo baxdo masaakiin ee la toogto waa waxaan weligeen annaga gaaris ayna soo marin waa tahay xildhibaan aad baad u mahadsan tahay waa mahadsan tahay adigana stoksan